ololaani wacyigelinta dhinaca nadaafadda oo ay ka qeybgalayeen qaar ka mid a hay-adaha ka howlgala magaaladani mombasa oo ay ka mid yihiin hay-adda shahbal foundation bakistan point iyo ururka dhalinyarada ee wingiwape ee shirkad ganacsi oo laga leeyahay wadanka turkiga ayaa waxa uu ka fulay xaafadda olton ee magaaladani mombasa dhalinyarada xaafadda olton ee magaaladani mombasa ayaa si iskaa wax u qabsaa waxay uga qayb galeen hawshani nadaafadeynta ee ka fushay xaafadani cabdiraxmaan sheekh yuusuf oo ka mid a hogaanka dhalinyarada soomaalida ee magaalada mombasa ayaa waxa uu ka qayb galay barnaamijkani isagoona faahfaahin dheeraada naga siiyey asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu magacayda waa cabdiraxmaan yuusuf maanta waxaan joognaa fort jesus old town waxaa waaye waa maalintii nadaafadda waxaa ka qayb galay barnaamijkeeta waxaa soo qaadqaabiyey bakistan point and sulayman shacbal iyo construction company oo lahayo roton oo turki ah marka saa daraaddeed maanta laiskugu soo baxay old town maadaama anaga soomaaliya communityga aan nahano old town waa garaysa waa meel taariikh leh soomaali badan baa ku nool marka maanta waxaan u soo baxnay nadaafaddaas aan u soo baxnay inaan dadka communityga wax ka qayb qaadano wallaahi waxyaalo badan oo ka bedeli karaa nadaafadda waa garanaysaa nolosha waa nadaafadda sida og tahay meesha hadda aan joogno old town waxaa waaye waa meelo businessa u badan nadaafadda marka waa muhiime dhallinyarta iyo organisationada iyo wixii baa isku soo baxay marka waa wax muhiim eh howl muhiim eh maanta oo la qabanaayo nadaafadda marka waa maalin walba in mar walba la suubiyo marka saa daraaddeed maanta anaga iskugu soo baxnay masjid
ololahani lagu nadiifinayay xaafadda olton ee magaalada mombasa ayaa waxa uu qeyb ka yahay olole nadaafadeed oo magaalada mombasa qeybo ka mid a ka socda taasi oo la doonayo in bilicda magaaladani lagu wanaajiyo maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaalo xeebeedda mombasa